bsmi illaahi الرaxmn الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu luxuumi اlkhayli fardihii hilbahooda xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay in la cuno qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa abu bakrin cabdullahi bni zubayr alxumaydiyu almakiyu saaxibu limaami shaafici qala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanaa hishaamu can faatimata can asma'a qaalat faatima binti lmundir waaye waa imra'atu hishaam in adeertiisna way ahayd can asmaa'a qaalat naxarnaa farasan faras ayaan gowracnay oon dhuundhownay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka fa akalnaahu waan cunnay marka waqtigii rasuulka waxaa laga qaadanayaa marka nebigu inuu ogaa xugunkaas ayb sida badan saxaabigu hadduu waqtigii rasuulka uu yidhaahdo arrintuna arrin diin taabanaysa ay tahay waa inuu ogaaday uun haddii lacalla ay ka qarsoonaa lahaydna allah u waxyoon lahaa ayb masaladan marka xukunkeeda baabu luxuumi alkhayl unbuu yidhi ma jasminin xoogaa khilaaf baa jumhuur iyo maalikiyada dhexdooda ku sugan bacdi riwaayaatna xadiidka waxa uu leeyahay wanaxnu bilmadiinati ayaa ku jirta wanaxnu bilmadiinati annagoo madiino joogno marka wanaxnu bilmadiinatina waxay keenaysaa de waa markii jihaadka la farad yeelay kadib dadka dhahaya marka faras in la cunaa ma banaana haddii laana haddii la cuno wixii lagu jihaadi lahaabaa dhammaanayo iyo iyay xujo ku noqonaysaa ayb wanaxnu bilmadiinati ayb qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can muxamed bni caliyin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhum qaala naha nabiyu sala allahu alayhi wasalama yowma khaybar nabiga maalintii khaybar ayuu reebay can luxuumi alxumuri dameeraha hilbahooda wa rakhasa fii luxuumi alkhayli fardaha hilbahoodana wuu ruqseeyey ayb camarkan marka waa camr bnu dinaar badanaa jaabir waa ka wariyaa laakiin riwaayadan maxamed bnu caliy albaqir abu jacfar albaaqir ayaa loo dhexaysiiyey bacdi duruqna waa can camrin can jaabir ayay toos u leedahay ayb xadiidkuna marka wuxuu tusayaa faraska xalaalnimadiisa wuxuu leeyahay marka xalaalnimadana waxaa laga soo guuriyey saxaabada qaarkood taabiciinta qaarkood iyo aimo badan ayb ibnu abi shayba biisnaadin saxiix wuxuu ku soo saaray calaa shardi shaykhayn can cataa qaala lam yazal salafuka yaakuluunahu cataa baa ibnu jurayj ku dhahaayo dadkii adiga kaa horreeyey saxaabada ma aynan ka zuulin inay cunayaan qaala bnu jurayj qultu lahu waxaan ku idhi asxaaba rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam miyaad u jeedaa faqaala nacam buu yidhi haa ayb ibnu cabaas baa waxaa laga soo guuriyey karaaho ibnu abi shayba iyo cabdirasaaq ayaa laba sanad oo daciifa ku soo saareen ayb in marka hilibka farduhu karaaho uu yahay wuxuu ka ansaxay xakam ibnu cutayba iyo maalik iyo xanafiyada qaarkood oo abu xaniifa xataa waa la sheegay inuu sidaas qabay ayb xadiid marka waxaa jiro kan aad mooddo inuu ka hor imaanayo waa xadiidii cikrimata bni camaar can yaxya bni abi kathiir can abi salamata can jaabirin qaal nahaa rasuulu llahi sal ly salam can luxuumi alxumuri waalkhayli waalbigaali xadiidkaas marka daxaawi iyo abubakr raggaasaa wariyeen ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa wuxuu leeyahy nebigu wuxuu reebay dameeraha hilbahooda iyo fardaha ayb marka wa ahlulxadiidi yudacifuuna cikrimata bni camaar laakiin waa xadiid daciif ah lianna cikrimata bni camaar ayaa ay daciifiyaan qultu ibnu xajar wuxuu yihi laa siyamaa fii yaxya bni abi kathiir haddana cikrimata bnu camaar markuu yaxya bnu abi kathiir ka warinaayo riwaayadaas idiraabaa ku jiro waxyaabaha ardayga inuu iska ogaado oo u baahan yahay waa uu xifdisnaado ayb axaadiisu cikrimata bni camaar cikrimaha aan sheegayno mowla bni cabaas haw qaadanin maaha axaadiisu cikrimata bni camaar can yaxya bni abi kathiir fiiha diraab xadiidkanna sidaas waaye ayb yaxya alqaطaan waxa uu yidhi yaxya bnu saciidin alqaطaan axaadiisuhu can yaxya bni abi kathiir ضciifaة wqala الbukhaariyu xadiiثhu can yaxya mudarib wqala النasaaئiyu laysa bihi baأs ila fi yaxya wqala axmadu xadiiثhu can gayri iyaas bni salma mudaribun kanaab ka daran iyaas bnu salma marka laga reebo inta kale hadduu ka warinayo waa mudarib marka yaxya bnu abi kathiir iyo xataa gayruhu mudarib bay noqonayna waqaala nasaa ayb wa hada ashaddu mima qablahu waa kasii daran yahay tantii ka horreysay ayb marka cikrima laftirkiisana siyaal kala duduwan baa haddana looga wariyey iyadoo aan fardaha iyo ku jirinna waa laga wariyey calaa kullin marka xadiidkaas ma muqaawamay karo mana iska celi karo xadiidkan hadda annaga aan ku hayno bukhaariga ayb wa min xujaji man manaca akla alkhayli xadiisu khaalid ibni lwaliid qolooyinkan marka fardaha lama cuni kara dhahaya waxay soo deliishadaan xadiidka khaalid ibni lwaliid almukharaji fi sunan ana nabiya sal ll slam nahaa yowma khaybara can luxuumi alkhayli nabiga maalintii khaybarba wuxuu reebay fardaha hilbahooda watucuqiba biannahu shaadun munkarun xadiidkaasna waa shaad munkar ah lianna fii siyaaqihi siyaaqiisa waxaa ku jirtay annahu shahida khaybar khaalid inuu khaybar xaadiray mana joogin khaalid khaalid marka fatxu maka waxyar ka hor islaama fatxu makana sanadkay ahayd sideeday ahayd khaybarna goormay ahayd sanata sabcin marka inuu xadiidkaa qalad oo ku jira taasaaba ku tusaysa waxay ka mid tahay qaababka xadiidka loo naqdiyo xadiidka sidan oo kale loo naqdiyo wa huwa khaطأu fainahu lam yuslim ila bacdaha cala الصaxiixi ayb wاladii jazma bihi اlأkharu ana islaamahu kana sanaة اlfatxi wاlcumdaة fi dalika clى ma qala muscab aلzubayriy wa huwa aclam الnaasi bquraysh xadiidkaasna meeshaasu isaguna ka baxay wdacaa abu daawuud abu daawuud laakiin wuxuu sheegay ana xadiida khaalid bni lwaliid mansuuqun walam yubayin naasikhahu abu daawuud saga maslak kalou maro xadiidkan khaalid waa la nasakhay buu nasakha laakiin ma laga fahmi karo rakhasa dafeeri xadiidka baabka aan hayno wuxuu ahaa naha nabiyu sal l slam yowma khaybar can luxuumi alxumur wa rakhasa fii luxuumi alkhayli ruqso nahyi baa ka horreeyey soma marka waxaad moodaa abu daawuud inuu marka ruksadaas uu milicsanayo marka ayb iyada laftirkeedana hadal iyo ayuu ibnu xajar kasii sheegay rakhasadan ayaa bimacnaa adina iska ah ayb qaar kale iyaguna waxay qabsadeen qowluhu tacaala waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun alla wuxuu abuuray fardihii dameerihii baqlihii wuxuu idinkugu abuuray litarkabuuha inaad fuushaan marka haddii cunidoodu bannaan tahay waa lagu manno sheega lahay lianna cunidda iyo fuul gaadiid ahaanta cuniddaa aada u markay manno iyo nicmo noqoto cuniddaa muhiim ah soo maa lianna cunidda qofkaaba ku noolaanayo gaadiidkuna waa iska xaajiyaad qofka inuu gaadiid helo waa iska xaajiyaad daruuriyaad maaha cunaduna waa daruuriyaad marka waxay dhaheen lita'kuluuhaa baa la dhehi lahaa ee litarkabuuhaa lama dhahe inay leeyihin meelahaasay marka ka fiirinayaan oo ay ka milicsanayaen iyada laftirkeeda marka aad buu uga jawaabay ayb qaar marka waxay yidhaahdeen marka ayb owjuh badan bay ku qarireen marka owjuhdiibu ilaa afar wej buu sheegay ibnu xajar markaasuu yidhi hada mulakhasu ma tamasakuu bihi min hadihi alaaya waljawaabu cala sabiili اlijmaali ana aayat naxli aayat naxli makiyat waa itifaaqan wاlidnu fi akli اlkhayli kana bacda alhijrati min makkata biakthara min sitti siniin fiiri meeshaas de yani aayaddan suuratu naxli waa aaya makiya fardaha hilbahooda in la cuni karana waxaa lagu ruqseeyey madiina ayb falow fahima annabiyu sala allahu calayhi wasalama min alaayati almanca lamaa adina fi lakli marka haddii nebigu uu ka fahmi lahaa aayatu naxli in ay tusayso inaan la cuni karin madiine ma uunan ku cuneen rasuulka sal alla ly salam yani khulaasatu lqowl nebiga kama fahmin wey macnahaas nacam litarkabuu hada waa fahm moogtahay nebigu kama uunan fahmin lan hadduu ka fahmi lahaa ma uunan cuneen madiine markuu yimid wa aydan fa aayatu naxli laysat nasan fii manci lakli aayaddan suuratu naxli walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha nas kuma aha inaan la cuni karin lama cuni karo aayadda ma dhahayso walxadiidu sariixun fii jawaasihi xadiidkuna wuxuu si cad u sheegay in la cuni karo marka in laga tago wixii sariixa ahaa ee caddaa ee xadiidka uu ruqseeyey in laga tago dalaaladii naska ahayd ee sariixa ahayd looga tago dalaalo aan sariixba ahayn sax maaha iyadana ayb aduu marka waxyaabahaas iyo kaga hadhadla iyo waxyaaba badan ayb nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidkii aan soo marno ninkii markuu fuulay saca waa tii saca uu la hadlayo uu yidhi innaa lam nukhlaq lihada inamaa khuliqnaa lilxarfi sicii wuxuu yidhi annagana looma abuurin saan annaga waxaana loo abuurin beerahana lagu qoto ma laga qaado kara inaan la cuni karin marka inamaa khuliqnaa lilxarfi lilxarfida inta la ag istaago taasay la mid tahay baabu luxuumi lxumuri linsiyati dameeraha guryaha joogo hilbahooda cunidiisa xukunka ku soo arooray caddaynteedii buu u baab yahay fiihi can salamata can nabiyi sala allahu alayhi wasalam salamata bnu lakwac qaala xadaanaa sadaqatu qaala akhbaranaa cabdatu can cubaydillaahi can saalimin wanaaficin can ibni cumara radia allahu canhuma naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam can luxuumi alxumuri alahliyati yowma khaybar nebigu wuxuu reebay dameeraha guryaha jooga hilbahooda in la cuno maalintii khaybar ayuu reebay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi qaal naha nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu reebay can luxuumi alxumuri alahliya taabacahu bnu lmubaarak can cubaydillaahi can naaficin wa qaala abuu usaama can cubaydillaahi can saalimin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa atinisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaab can cabdillaahi walxasani ibnay muxamed bni caliyin can abiihima can caliyin radia allahu canhum qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama can ilmutcati caama khaybar mutcadii buu reebay caama khaybar wa can luxuumi alxumuri alinsiya sanadka xadiidkan aalubeyt cabdullaahi iyo xasan ibnay maxamed ibni cali waa maxamed ibni cali bni lxusein ibni caliy bni abi aalib waay can abiihima aabahooday ka warinayeen can caliyin awowgiisu ka warinay isagana qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu zayd can camrin can muxamed bni caliyin can jaabir bni cabdillaahi qaal naha nabiyu sala allahu alayhi wasalama yowma khaybara can luxuumi alxumuri warahasa fi luxuumi alkhayli qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala xadaanii cadiyun can ilbaraa'i wabni abi awfa radia allahu canhum qaala naha nabiyu sala allahu alayhi wasalama can luxuumi alxumur qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahiim qaala xadaanaa abi can saalixin huwa saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin ana abaa idriisa ahbarahu ana abaa haclabata qaal xarama rasuulu llahi sal ly salama luxuuma alxumuri alahliyati ayuu reebay nebigu taabacahu zubaydiyu wa cuqaylun can ibni shihaab وqاla malik وmcmr وlmajishun وyunus وbn isxاaq can الزhriyi naha الnabiyu slى اllahu عalyh wslm can kuli di naabin min الsibاc yani xadiidka waxay ka dhigeen sibacda qala xadaثna mxamed bnu slاm whuwa اlbikandiyu qala akhbarna cabdالwahaab aلthaqafiyu huwa cabdالwahaab bn cabdالmajid aلthaqafi can ayuba huwa bn abi tamiimaةa الskhtiyaniy can muxamedi can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama jaa'ahu jaa'in mid yimaadaa u yimid faqaala ukilat ilxumuru dameerihii waa la cunay uma jaa'ahu jaa'in faqaala ukilat ilxumuru uma jaa'ahu jaa'in faqaala ufniyat ilxumuru dameerihii waa la dhameeyey faamara munaadiyan ayuu u dhawaaq ayuu u amray mid dhawaaqo fanaadaa fi nnaas dadkii dhexdooduu ka dhawaaqay in allaha warasuulahu yanhayaanikum allay rasuulkiisa waxay idinka reebayaan can luxuumi alxumuri ilahliyati fa inahaa iyadu rijsun weeyaan waa najaas fa ukfi'at ilquduuru dharyihii waa la gediyey wa inahaa la tafuuru bilaxmi walxaal inahaa iyadana la tafuuru ay la karkarayso bilaxmi hilib xadiidkan marka waxuuna tusaa cilada loo reebay hilbaha dameeraha in loo cuno waa maxay waa inay najaas yihiin lianna hilibka dameerka dameerku isaga najaas maaha dabcan laakiin marka la qalo waxyaabaha gowraca ku xalaal noqda maaha mar haddii uunan gowrac ku xalaal noqonin inuu baktiyey unbay la mid tahay marka haddaad qasho iyo hadduu iska baktiyey sidiisa u baktiyo waa isku mid leanna gowrac ma xalaaleynaya isaga mar haddii marka gowrac uunan xalaaleynaynin waa najaas hilibkiisii marka najaasuu noqona shaygan hadde isagoo nool awalaan la cunaynin horta in la qalaa ka horeyso ee qalidiina daahir kuma noqonayo ma garan fa inahaa rijsun marka waa inuu najaas yahay shay kasta oo aan ingowrac aan ku xalaal noqonin haddii la gowraco iyo haddaan la gowracin isku mid waa marka sidaasuu marka najaas ku yahay ciladan ayaa marka waxay tahay cila mansuusa cillo kaloo culamada qaar sheegaana jiro nebigu wuxuu u diiday bay leeyihiin liajli anlaa yani taqila xamuulatan xamuulatu nnaas dameeraha maadaama la rarto oo dadku ay rartaan rarkii ayaa dadka ka nuqsaamaya haddii la cuno oo la laayo oo la qasho waxaa dhammaanayo ama yaraanayo gaadiidkii liajli daalika ayuu u diiday nebiga sal ly slam qaaraasaa dhahayo waxayna ka fahmayaan ufniyat ufniyat alxumur dameerihii waa dhammaadeen rasuul allow laakiin ha dhammaadaane nebigu muxuu ku cileeyeyna dhammaanshaha kuma cileynine fa inahaa rijsun ayuu ku cileeyey marka ciladaas mansuusada ayaa xoog badan hadaad dameer qashid isoo baktiyuu la mid yahay shaygu hadduu baktiyana najaas uu noqdaa ma la cuni karo marka qala xadaثna caliy bn cabdillaahi whuwa almadiniyu qala xadaثna sufyaan whuwa bnu cuyayna qaala camru qultu lijaabir bni zayd jaabir bni zayd waa abu shachaa ayaa la ihahda ayaa wuxuu ku yidhi yazcumuuna ana rasuula اllahi sal ly salam nahaa can xumuri اlahliya waxay ku andacoonayaan nebigu inuu reebay dameeraha guryaha joogo faqaala qad kana yaquulu daka sidaas waxaa dhihi jiray alxakamu bnu camrin alghifaariy cindanaa bilbasrati annaga agteenna basre markaan joognay saxaabiga alxakamu bnu camrin alghifaari wuxuu dhihi jiray nebigu inuu reebay ayuu sheegi jiray walaakin abaa dalika albaxru ninkii badda ahaa cilmiga badnaa baa diiday ibnu cabaasin ibnu cabaas baa diiday wa qara'a ibnu cabaasna wuxuu akhriyey qul laa ajidu maa uuxiya ilaya qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan ila aakhirihi aayaddaas buu aqriyay aayaddaasna hadda dameer kuma jira saasuu rabaa inuu dhaho ayb aayaddaas imaamu shaafici iyo wuxuu yidhaahdaa aayaddu siyaaqa ay ku timid su'aal camal waxaa laga sheekeeyey nimankii mushrikiinta ahaa suuratul ancaam u ahay aayadda mushrikiinta oo waxay rabaanna iska xarimo allaale waxay doonaanna iska xalaashado waxa bisinka aan lagu qalin waxa baktiga khinsiirka kulli intii marka ayagu ay xalaashan jireen kaanamaa in su-aal laga weydiiyo kala oo markaa la leeyahay aayadda qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman war idinku waxaan aad iska xarimaysaan maahan intaana xaaraan ah waxaad idinka taqaanaan waa marka ayb marka xadiidkan ugu dambeeyo wuxuuna tusaa xoogaa khilaaf camal oo ibnu cabaas isagu inuu leeyahay ilbaha dameeraha ilbahooda inuunan dhib u arkaynin ayb lanna wuxuu leeyahy abaa dalika albaxru aayaddanuuna akhriyey buu leeyahay ibnu xajar marka wuxuu yihi waalistidlaalu bi haada aayaddan oo la xujaysto lilxilli xalaalnimo loo xujaysto inamaa yatimu wuxuu dhacayaa fii maa lam yaati fiihi nasun can inabiyi sal ly slam bitaxriimihi yani aayaddan in loo daliishado wixii aayaddan aynan sheegin waa xalaal goormay noqoneena waa haddaan wax damba la xarimin oo nebigu uusan xarimin sala allahu calayhi wasalam waqad tawaaradat alakhbaaru bidalika waltansiisu cala ataxriimi muqadamun calaa cumuumi taxliil qaacida marka xaaraan la caddeeyey oo la nasgareeyey iyadaa laga hormarinaa yacnii taxliil xalaaleyn oo cumuum ku timid ayb waltansiisu cala ataxriimi muqadamun calaa cumuumi ataxliili wa cala alqiyaasi ayb ana aayaddan qul laa ajidu daliilkeedu waxaa yacni uu shay kastoon aayaddan lagu sheegin waa xalaal waxaa la dhihi karaa haddii aan sharci rie wax kale oo nusuus ku soo aroortay oo xaaraana haddii aynan jirin waay laakiin haddii ay jirto maya hadda dugaagga dugaagga iyo shimbiraha oo ku ugaarto cidiyaha ku ugaarta iyo aayaddan ma ku jiraan mana sheegin xadiid kalaa laakiin sheega wax allaale marka aayaddan istidlaalkeeda cumuumiga wuxuu xoog badanaa marka nahyi sariixa uunan ka hor imaanin laakiin hadda nahyi sariixan haynaa ayb ayb xadiid marka waxaa yimid abu daawuud uu wariyey can khaalib ibni abjar qaala asaabatnaa sanatun falam yakun fii maalii maa udcimu ahlii ilaa simaanu xumurin abaaraa igu dhacday yiri sanad sanadaha ka mida marka ehelkeygii iyo dadkeygii waxaan ku quudiyaan waaye ilaa dameero aad u cayilan maahan faataytu rasuula allahi sal ly salam nebigan u imid faqultu waxaan idhi inaka xaramta luxuuma alxumuri alahliyati baad xarimtay waqad asaabatnaa sanatun abaaraana nagu dhacday qaala adcim ahlaka min samiini xumurika fainamaa xaramtuhaa min ajli jawaali lqaryati wuxuu leeyahay iska quudo oo dameerahaaga cayilan cun waxaan anigu u xarimay uun dameeraha inay saxarada iyo waxaas cunaan iyo wasakda iyay cunaan darteedan u xarimay maahane si kale uma xarimin xadiidkan marka wa isnaaduhu daciifun waalmatnu shaadun mukhaalifun lilaxaadiidi asaxiixati faalictimaadu calayha ayb xadiidka isnaadkiisu waa daciif matnigana waa shaad axaadiidtan faraha badan baana la cuskana baabu akli kulli dii naabin min asibaaci baabu bayaani xukmi akli kulli dii naabin min asibaaci ayb ayb wuxuu leeyahay shay kasta oo mici u saaxiiba oo dugaagana ka mida cunistiisa xukunka kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qala xadaثna cabdاللahi bn yusf whuwa الtinisiyu qala akhbarna malik can ibni shihaabi can abi idriis alkhawlaniy can abi haclabata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama nahaa nabigu wuxuu reebay can akli kuli dii naabin min asibaac xadiidkii hadaayo uu sheegayay waa maalik iyo ay sibaacda ka dhigeen xadiidkii abi taclaba oo hadda baabkii hadda aan soo dhaafaynay daa dib ugu laabataan wa qaala maalikun wamacmarun waalmaajishuun wa yuunusu wabnu isxaaq can izuhriyi naha nabiyu sal l salam can akli kulli dii naabin min asibaac marka xadiid abi taclaba waa sibaacda dameer isaga shaqo ku mara taabacahu yuunusu wamacmarun wabnu cuyaynata waalmaajishuun can izuhriyi dhammaantood maaligay mutaabaceeyeen ayb xadiidkan marka ayb ahlu cilmigana marka ayb sidaasay u badan yihiin in xaaraan uu yahay dugaagga hilibkiisa iyo shimbiraha ee ku ugaarto cidiyaha iyo inay xaaraan yihiin ahlu cilmiga qaar aan xaaraan wa can bacdihim laa yaxrumu bay dhaheen ibnu wahab iyo ibnu cabdilxakam imaam maaligay ka xikaayoodeen sida jumhuurku ay qabaan oo kale ayaa maalik laga sheegay ibnulcarabina wuxuu yidhi almashhuuru canhu lkaraaha imaamu maalik waxaa agtiisa mashhuur ka ah karaaha xaaraan ma aha ayb xadiidku laakiin wuxuu tilmaamayaa dogaaga xaaraan inuu yahay markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi wاkhtalafa alqaa'iluuna bالtaxriimi fi lmuraadi bima lahu naabun inta jumhuurka ee qabto wixii mici ku ugaarto xaaraan inay yihiin in la cuno yaa waxay isku khilaafeen buu leeyahay waxa loo jeeda micida faqiila waxaa la yidhi inahumaa yataqawaa bihi waa waxa micida ku xoogaysto wayasuulu calaa gayrihi gayrkiisna ugu xadgudbo yani marka uu keyrkiisa dilanaayo ama uu waxyeelaayo iyadoo isticmaala wayasqaadu micida ku ugaarto micida ku ugaarto wayacduu bitabcihi haaliban dabcigiisana sida badan yani yani samaynaayo inuu wax qaato wax cuno kaalasadi waalfahdi waalsaqri waalcuqaabi wa amaa maa laa yacduu sida badan waxa aan micida ku xadgudbin oo ayagu micidoodu aynan xoog badnayn kadabuci iyo wathaclabi falaa buuleena waraabaha iyo dawacada oo kale maya shaaficiyadu waxaa qaalibkaa iyagu waxay yidhaahdaan waraabaha micidiisu ma xoog badnay dhahan ayb oo sida uma xoog badna libaaxa iyo shabeelka iyo haramcaska iyo sidoodoo kale uma xoog badnay dhahayaan waana sidaas haddaa fiirisaan idinka laftirkiina haddii sawirka yani dabuca aad fiiriso qawaamiista aad ka fiiriso micidii uu sawiraa mici xoog badan waa leeyahay mici xoog le waa leeyahay laakiin sida shabeelka iyo libaaxa uma xoog badan sidaasay ku cilayeen qaarna waxay dhahaan waraabuhu wuxuu soo gelaa kuwan oo micida ku ugaarto laakiin xadiida isaga ka reebay isaga marka lowlaa xadiidkaas cumuumkan u geli lahay ayay dhahayaan xadiidkan isaga sheegayo wa amaa maa laa yacduu kaadabuci wathaclabi falaa wa ilaa hada dahaba ashaaficiyu walleythu waman tabicahumaa waqad warada fii xilli adabuci axaadiisu laa ba'sa biha axaadiid baana ku soo aroortay aan oo xasan xadiidkii jaabir iyaa ku soo arooray wa ama athaclabu fawarada fii taxriimihi xadiisu khusaymata bni jazin cinda tirmidiy wbni maajah walaakin sanaduhu daciif midka taclabka oo dawacada ayb baabu juluudi lmaytati meytadii ama baktigii haragiisii ayb ayuu u baab yahay xukunka ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin whuwa abu khaytamata anasaa'iy ayb zuhayr bnu xarbin bukhaarina waa ka wariya muslima laakiin aad uga badsaday kun iyo laba boqol iyo dhowr xadiid ayuu muslim fii saxiixihi uga soo saaray zuhayr bnu xarbin abuu khaytamata anasaa'i kitaabu alcilmi kitaab layraa buu leeyahay wiilkiisuna wuxuu leeyahay taariikhu ibni abi khaytama taarikh ibni abi khaytama waxaa lagu tiriyaa kutubta ugu waaweyn yani jarxiga iyo tacdiilka rijaasha ka waranto laakiin ma wada daabacna kulligiis ayb qoys marka cilmi badanay ahaayeen dad islaam dhalay oo aad u cilmi qala xadaثna yacquub bnu ibrahim qala xadaثna abi can saalixin qala xadaثni ibnu shihaabi ana cubayd اllahi bna cabdillaahi akhbarahu ana cabdallahi bna cabaas radia allahu canhuma akhbarahu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wali wasalama mara bishaatin mayitatin wuxuu soo maray neef ari ah oo bakhtiyey faqaala hal lastamtactum biihaabiha maad ku intifaacdaan maqaarkeeda ihaab waa maqaarka qabla dabqi intaan la megdeynin ka horaa la dhahaa wa bacda dabqina waa la yidhaahdaa qaaluu inahaa mayitatun waa bakti bay dhaheen qaala inamaa xaruma akluhaa cunisteedaa la xarimay ee in lagu intifaaca lama reebin oo yacni maqaarka waa ku intifaaci kartaan marka xadiidkan laakiin sida loogu intifaacayo ma sheegin oo in la magdeeyo kadib ma ka hadlaya da xadiidkan ayb laakiin axaadiid kaloo badan baa ka hadlayaan in la magdaysto magdaynta maqaarka yacnii in laga fiiqo balaqa iyo hilibka iyo waxa saaran dabadeed cusbo iyo geedo kulul iyo lagu xogo oo marka sidaas uu ku noqdo maqaar magdaysan magdaynaa la dhaha ayb inamaa xaruma akluhaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa sunnada inay qur-aanka takhsiisinayso leanna qur-aanku muxuu yidhi xurimat calaykum almeytatu meyto oo dhan ayuu qur-aanku sheegay sunnadana maxay ka reebtay maqaarka in la magdaysan karo laabudda marka sunnada qur-aankaa lagu fahmaa ayb xadiidka marka waxaa ku sugan jawaazu takhsiisi ilkitaabi bisunna ayb zuhri isaga xadiidkan wuxuu u daliishaday alintifaacu bijildi almeytati mutlaqan sawaaءun dubiqa am lam yudbaq wuxuu leeyahay maqaarka waa layska isticmaali karaa ama ha la magdeeyo ama yaan la magdeynin inamaa xaruma akluhaa meeshaasu ka qabsaday laakin saxa ataqyiidu min dariiqin ukhraa bidibaaqi ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur dibaaqu ljuluudi dibaaqu juluudi lmeytati dakaatuhaa axaadiid badan baa marka dabqiga ku qeyday axaadiidtaas marka shar yacni qeydkaas la timid ayaa laga hormarinaa midkan ayb wuxuu leeyahy marka laakin saxa ataqyiidu min ariiqin ukhraa bidibaaqi wa hiya xujat ljumhuur jumhuurka xujadiisa xujadooda wastahna ashaaficiyu min almeytaati alkalba walkhinziira shaafici marka wuxuu soo reebay ey iyo doofaar sabab liannahaa najisat lcayn iyagu hadday noolaayeenba daahir maahayn iyagoo nool markay dhintaan say daahir u noqonayaan marka suurgal maaha waa daliil marka qawi ah iyo wixii ka dhasho ayb abuu yuusuf iyo daawuud iyona waxba ma aynan reebinoo waxay yidhahdeen ayumaa ihaabin kulli xataa eyga iyo waa xalaalayn leeyihin waa la magdaysan karaa buu ayy leeyihin wjazma araaficiyu wa bacdu ahli lusuuli ana hada lafda warada fi shaati maymuuna ayumaa ihaabin dubiqa wuxuu ku soo arooray maymuuna neefkii ridii ay la jiidaayey qisadii maymuunu ku yimi ayb walaakin lam aqif calaa dalika sariixan maca quwati alixtimaali fiihi likowni اljamiici min riwaayat bni cabaas waqad tamasaka bacduhm bikhusuusi hada sababi faqasara aljawaaza cala alma'kuuli liwuruudi alkhabari fi shaati wayataqawaa dalika min xaysu nadaru biana addibaaqa laa yaziidu fi atahiiri cala adakaah wagayru alma'kuuli low dukiya lam yadhur bidakaati cinda alakhar fakadalika addibaaq wuxuu leeyahay ahlucilmiga qaar ka mida magdeynta waxay ka soo qisadan oo yacni maymuuna xadiidkan hadda kan yani muxuu ku yimid neef ari a soo maaha qaar baa marka sababtaas ayay ku qasriyeen ay ku koobeenba oo isagu lama yidhaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab way cagsanayaan oo waxay leeyihin markaan ayagu yacni sababka ayaa lagu gaaryeela qisadan sababka markaa lagu gaaryeela wax allaale wixii la cuno oo in la cunaa ay bannaanayd sida ariga iyo lo-da iyo geela unbaa la megdaysan karaa maqaarkooda waxa kalena maya bay leeyihin sababtoo ah xadiidku wuxuu ku yimid ri riduna waa wax la cuno ibnu xajarna wuxuu leeyahay istidlaalkaas waa qawi min xaysu nadar qiyaaska marka la fiiriyo sabab dabqiga ma waxuu ka qiimo badan yahay biraynta biraynta iyo shaygan in la gowraco iyo in la mabdeeyo yani gowriciddaa ka muhiimsan soomaha oo wixii intifaaciisii iyo xalaalnimadii iyo aad u keeni og gowrac marka wixii xalaal wixii yacnii gowrac daahir ku noqon waayey magdaynsay daahir ugu noqonayan waa idiin sii caddaynaan dameerka haddii hadda aad qasho oo naftu ay ka baxdo waa bakti un soo maha gowrici dameerkaas daahir waa ka dhigi waayey soo maha maqaarkiisa haddii lala baxo daahir soo uga dhigaa marka gowrici ka qiimaha badnaay baa ka dhigi waaye ma fahamteen warkaas ayb marka wuxuu leeyahay nadar qawi ah waayuu leeyahay marka ahlucilmiga qaaraan qabo waxaan u malaynaa ibnu taymiya inuu saas qaban ayb ragga qaba rajaxo ibnu taymiya inuu ka mid yahay maxaa yeele wuxuu leeyahay waxaa kaloo soo qaadana nahaa rasuululahi sal ll ly salam can juluudi sibaac xadiid baa soo arooro nebigu waxuu reebay dugaagga maqaarkooda dugaagga maxaa maqaarkooda loo reebay lama cuna iyaga cunidooda xaaraan wixii marka ma'kuulu laxmi ah ayaa magdayntiisuna ay markau baktiya lacalla oo gowrici laga gaari waayeyo ou baktiyo maqaarkiisa dabqi looga faa'iideysan kara waa istidlaal qawi ah laakiin culamada jumhuurka waxay u badan yihiin ayi shay khinziir iyo doofaar doofaar iyo iyo ey waxaan ahayn magdayntooda waa iska sax shaaficiyaduna taas dhanbay qabaan madhab kalaa jira marka masalada ku jira oo shay baktiyey inaan laguba intifaaci karin maqaarkiisa ama ha la magdeeye ama yaan la magdeynin madhab imaam axmed waay isagana wuxuu qabsanaya xadiid cabdillaahi bni cukayn bil intuusan nebiga dhimanin ka horba wuxuu yidhi anlaa tantaficuu min almeytati biihaabin walaa casabin biihaabin walaa casabin yacnii meytada inaydnan ku intifaacin maqaar walaa seed midna xadiidkaas marka tirmidi waa xasaniyey ahlucilmiga qaar waxay leeyin waa munqaic cabdullaahi bni cukaym nebiga ma soo gaarin qaar baa dhahay qaarna waa jamciyaano waxay ku jamciyaan war xadiidkan cabdullaahi bni cukaym wuxuu ka waramaa maqaarka inta aan la magdaynin waay waa qabla dabqi lianna culamaa luga walxadiid sida annadr bnu shumayl wuxuu yidhi alihaab maqaarka waxaa la yidhaha qabla dabqi markaa nebigu wuxuu leeyahy war maqaar intaan la magdaynin ha ku intifaacsanina waa sax ayb qolooyinkan jumhuurkuna waa bacda dabqi waxa ay bannaynayaan ma la fahmay iyadana meeshaas sidaasaana ugu fiican xanaabilada laakiin ayagu waxay leeyihiin waaba la nasakhay xadiidkan cabdullahi bni cukayn baa wax nasakhaayo ayay leeyihiin waa maslak laga xoog badany oo laga roonya ayb baabu lmiski ayb miskigiibu u baab yahay miskiga xukunkiisa miski marka meeshan maxaa loo keenay miskigu qaacidadii oo wuxuu ka baxaa maa quطica min albahiimati wa hiya xayatun fahuwa meyitun xadiidna waa ahaa qaacidana waa iska tahay wixii shay nool lagala soo baxo oo laga gooyo isagoo nool waa bakti saasuu ahaa miskigaani marka aslan wuxuu ka yimid yacni deerada ama yacni sagaarada ama deerada ugaartan ama cawsha iyo ayaa waxaa la yidhaahdaa dhiig fariistay oo guntanmay oo jurmi yeeshay oo xilliyada qaar ama waqtiyada qaar marka la gaaro caloosheeda ku guntan maayo waaye oo marka siyaabo uga soo baxa meelba intay ku xogato ayuu kasoo daadanaya kasoo baxaya markaas uu kasoo dho uu kasoo yidhahdo kasoo daato waa aad bu u caraf badan yaho miskigaa laga dhigtaa miskigaa laga samaystaa miskiguna culummadu waxay isku waafaqsan yihiin inuu daahir yahay waaba laysku carfiyaaba aslanna waxa uu ka yimid waa qeyb bahalkaas ka soo go-ay imaamu nawowi marka wuxuu leey qaacidadaas maa qudica min albahiimati wa hiya xayatun fahuwa meyitun ayuu mustahnaad ka yahay ayb qaala marka miski maxaa inta loogu dhigay hadhow ha isku dhibin hadaad muqadamadan fahamto macnaha loogu dhigay fahmi shaygan marka adcimada ama yacnii ama dabaaixda iyo wuxuu calaaqo kala yeelo karaa meeshaas qala xadaana musadadu qala xadaana cabdulwaaxid qala xadaana cumaarat bnu lqacqaac can abi zurcata bni camr bni jariirin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l salam maa min makluumin mid la dhaawacaa ma jiro kaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawacayo ilaa jaaa yowma alqiyaamati qiyaamahu imaanaya wa kalmuhu yadmaa dhaawaciisa isagoo uu dhiigaayo allownu midabka lownu damin dhiig midabkiisu ah wariixu caraftana riixu miskin miski caraftiisu marka miskiga caraftiisa ammaanaa laga dhigay marka waa inuu daahir yahay shay najaas ah ma laysku ammaaneen qala xadaana mxamed bn اlcalaa wa huwa abu kurayb qala xadaana abu salamta can buraydin can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal mathalu ljaliisi الsaalixi saaxiibka wanaagsani ninka saalixa ka la fadhiisto wasawi xumaanta midka xun saaxibkiisa mathalkiisu ka xaamili lmiski miski mid xambaarsan way waa naafiqilkiiri iyo mid buufane afuufaayo bahalkan marka wax lagu alxamo ama suujinada wax lagu alxamo ama dadkii waagii hore marka wax la alxamayo dab iyo xinto la shido oo laba shay marka yani laysku qabto laga holaca marka laga buufinkiir marka kaas buufanaha ayb faxaamilu lmiski ima an yuxdiyaka miskiga midka wataa ima inuu ku siiyo wa ima an tabtaaca minhu inaad ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan ayiba ama caraf wanaagsan inaad ka hesho kuwaano dhan waxay sheegayaan inuu daahir yahay wa naafiqu lkiiri ima an yuxriqa hiyaabaka dharkaaga inuu gubo wa ima an tajida riixan khabiisa caraf yacni ur aad u uraysa inaad ka hesho maaha wax kale ma aha meeshaa marka wax u keenay de mar haddii mithaal lagu soo qaatay in la kala gado kara la sheegay waa inuu daahir yahay qaala ibnu lmunayir wajhu istidlaali lbukhaariyi bihada alxadiidi calaa tahaarati almiski wakada biladii bacdahu wuquucu tashbiihi dami shahiidi bihi liannahu fii siyaaqi altakriimi waltacdiim falow kana najisan lakana min alkhabaa'ifi walam yaxsun altamhiilu bihi fi hada almaqaam baabu larnabi bakaylihii ayuu baab yahay xukunkiisa caddayntiisa qaala xadaana abulwaliid wahuwa hishaamu bn cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadaana shucbat can hishaami bni zaydi can anasi radia allahu canhu qaal anfajnaa waxaan kicinnay arnaban bakayle wanaxnu bimar oo aan erine yani wanaxnu bimari dahraan annagoo meeshaa mari dahraan joogno fasaca alqowmu dadkii waa rooreen waa ka daba ordeen falagibuu waa noogeen faakhadtuhaa waan qabtay anaa qabtay anas haddaan ahay faji'tu bihaa ilaa abii dalxata ayaan ula imid fadabaxahaa abuu dalxa waa gowracay fabacaha biwarikayhaa labadeeda sin ayuu u diray ow qaala bifakhidayhaa ama labadeeda bowdo ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu u dhiibay faqabilahaa nebigu waa aqbalay bacdi riwaayaat marka wuxuu su-aalay wuxuu yidhi waakala minhu waxaa dhahay anas ninka ka warinaya ma cunay qaala waakala minhu uma qaala faqabilahu ayuu yidhi ayb dariiq kale faakalahu qultu akalahu qaala qabilahu waa aqbalay marka waa aqbalay waa cunay siyaalkaas ay ku tit xadiidka marka waxaa laga qaadanaya wafi lxadiidi jawaazu akli larnab bakaylaha in la cuni karo wahuwa qowlu lculamaai kaafatan culamada kulligood saasay qabaan ilaa maa jaaa fii karaahatiha can cabdillaahi bni cumar min asaxaaba cabdullahi bni cumar baa xoogaa karaaha ka sheegay karaahaysa wa can cikrimata min ataabiciina cikrimo oo taabiciinta ka mida wa can maxamed ibni abi leyla min alfuqahaa waxay xujaysteen xadiid khusaymata bni jaz'in qultu yaa rasuula allah maa taquulu fi larnab wuxuu yidhi bakaylaha ka waran qaala laa aakuluhu walaa uxarimuhu mana cunaayo mana xarimaayo qultu fa innii aakulu maa laa tuxarimuhu walima yaa rasuula allah anugu waxaan cunayaa wax aadan xarimaynin walima yaa rasuula allah maxaa dhacay qaala nubbi'tu annahaa tadmaa waxaa la ii sheegay dhiig inay leedahay dhiigu marka wuxuu ka wadaa way xayshaan ayb wuxuu leeyahay marka wasanaduhu daciifun xadiidka sanadkiisu waa daciif walow saxa hadduu ansixi lahaana lam yakun fiihi dalaalat cala alkaraahati karaaha xataa ma tusaayo ayb xadiidka mas'ale kaloo fiqi baa ku jirta wa fi lxadiidi aydan jawaazu istithaarati asaydi waalcadwi fii talabihi in la kici karo ugaarka hadduunan xaramka joogin dabcan in markaa yacni ag loo ordo oo asaga laga daba ordo si loo qabto wa fiihi ana aakhida asaydi yamlikuhu biakhdihi walaa yushaarikuhu man athaarahu macahu dad hadday isla didiyaan ugaar oo nin uu gacanta ku soo dhigo soo qabto ninkii soo qabsadaa iska leh ninkan kale anay maanta dhan aan kula ordaayey iyo ma jirta saa ku yeelan maayo qorax joog iyo waxaan hadda la yidhaahda iyo nacamleeye waxaasoo dhan waxaad moodaa waa iska guri anay maanta dhan dheedheel maan u ordaaya adaa isu ordaaya nasiibka haddaadan qabanin ninkii qabsadaa iskale markaayb ilaan anasaa qabtay anasna cid kale waxba kama siinin hadday dadka kale lalahaa lahaayeen waa qaybin lahaa wa fiihi hadiyatu saydi ugaarka in la hadiyeyn karo wa qabuuluhaa in la aqbalo min asaa'idi ninka ugaaray laga aqbalo wa ihdaa'u shay ilyasiiri lilkabiiri alqadri idaa culima min xaalihi aridaa bidalika qofka qadarkiisu weyn yahay in wax yar loo hadiyey karo wa fiihi ana waliya asabiyi masaladana muhima wa fiihi ana waliya asabiyi cunuga yarka ah ninka maamulayo oo mas-uulka u ahoo yacnii tarbiyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo biilkiisa iyo maamulkiisa gacanta ku haayo yatasarafu fiimaa yamlikuhu asabiyu bilmaslaxati cunugaa sabigaa waxa uu leeyahay wou ku tasarufi karaa bilmaslaxati buuna ugu tasarufi karaa waxyaaba marka badanaa laisu su-aalo yani cunuga ninka markaas haayo oo gurigiisa uu joogo oo yacni tarbiyadiisa gacanta ku haayo cunugaas waxa uu leeyahay milkiga uu u leeyahay ninkaa odagaa waa ku tasarufi karaa laakiin bilmaslaxati xaggee laga qaadana anas baa soo helay ugaarkan arnabkan abu dalxa ka qaaday waaba qalay nebigu u hadiyeeyey marka abu dalxa waa ku tasarufay soo maa abu dalxa anas muxuu u yahayna hooyadiisuu qabaa asaa tarbiyadiisa mas-uulka oo hayo wa fiihi istihbaatu taalibi shaykhahu camaa yaqacu fii xadiidihi mima yaxtamilu anahu lam yadbithu ardaygu inuu sheekha wax ka hubsa karo saanna saanna inuu dhihi karo kamaa waqaca lhishaam ibni zayd maca anas baabu dabbi dabbadii ayuu u baab yahay xukunkeeda caddayntiisa addabbu waa duweybatun tushbihu ljurdaan waa daabad shabbahdo doolliga doolligii shabahe buu leeyahy doolliga waaweynka kan waaweyn laakinahu akbaru min aljirdown laakiin doolliga waa ka weyn tahay xoogaabay ka weyn tahay baashaa saas u egaa dalkeenna ma joogto najdi iyo dhulkaasay joogtaan qaala xadaana muusa bnu ismaaciil qaala xadaana cabdulcaziiz bni muslim qaala xadaana cabdullahi bni diinaar qaala samictu bna cumara radia allahu canhuma qaala nabiyu sal l salama addabbu lastu aakuluhu walaa uxarimuhu ma cunaayo mana xarimaayo qaala xadaana cabdullahi bni maslamata can maliki can ibni shihaab can abi umamata bni sahlin can cabdillahi bni cabaas radia allaahu canhuma can khaalid bni lwaliid anahu dakhala maca rasuuli illahi sal l salama beyta maymuunata ayuu la galay fa utiya bidabbin maxnuudin dabbo la shiilay ayaa loo keenay la solay fa ahwaa ilayhi rasuulu llahi sal l salam biyadihi nebiga gacantiisa ayuu la jalleecay faqaala bacdu niswati naagihii qaarkood baa waxay yidhaahdeen akhbiruu rasuula allahi sal l salam nebiga u sheega bimaa yuriidu an yaakula waxa uu rabo inuu cuno faqaaluu huwa dabbun yaa rasuula allah farafaca yaddahu gacantiisuu kor u qaatay faqultu waxaan iri buu yidhi khaalid axaraamun huwa yaa rasuula allah faqaala laa maya buu yidhi walaakin lam yakun biardi qowmii aniga qoomkayga dhulkooda maunan ku sugnayn faajidunii fa ajidunii waxaan iska dareemayaa acaafuhu inaan ka ashashaayo qaala khaalidun fajtarartuhu waa soo jiitay fa akaltuhu waan cunay wa rasuululahi sal l salam yanduru nebigana uu ifeerinayo waa soo marnay xadiidka dabadu inay xalaal tahay baana laga qaadanaya xadiidka marka wafi lxadiidi wafii hada alxadiidi min alfawaa'idi jawaazu akli dabi waxakaa ciyaadun can qowmin taxriimahu ayb markaa wuxuu leeyahay xanafiyadana karaahadiisaa laga sheegay imaamu nawowi waa inkiray cidna kama ansixin buu yihi karaaha iyo waxaa fain saxa fahuwa maxjuujun binusuusi wa biijmaaci man qablahu ijmaac yaa qofkii khilaaf ka keenana ijmaacii ka horeeyey ayaa lagula doodayaa in lagu ijmaacsan yahay inay baashaani xalaal tahay qultu ibnu xajar wuxuu yihi qad naqalahu ibnu lmundir can caliyin karaaha ayaa waxaa laga soo naqliyey cali fa ayu ijmaacin yakuunu maca mukhaalafatihi marka cali oo marka masaladii khilaaf ka keenay aawo ijmaacan imaamu nawowi uu sheegayo ijmaaci buu yacni kula dooday xadiid marka xasan sanadkiisu xasan yaa soo arooray anahu nahaa can idabbi saa dhahay waa la jamcina marka nahyiga waxaa lagu xambaarayaa awalulxaal markii dambena nebigu waa rugseeyey saasoo kale ayb xadiidka waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan oo ay ka mid tahay wfi lxadiidi ayضa aliclaamu bima shaka fiihi liidaaxi xukmihi ayb wixii uu qofka ka shakiyo in la ogeysiiyo si xukunkiisu u caddaado wa ana muطlaqa الnafrati wa cadama alistiطaabati laa ystalzimu taxriim qofka shaygan inuu asaga jeclayn oo ama uu ash ash ka qabo xaaraan ma keenaysa lanna nebigu wuxuu yidhi aniga shaygani waa ka ash ashayaa xaaraanna ma noqonin shaygan marka ma cuni karo taxriim ma aha qofku hadduu ku yidhaha ruuxan aniga ma cuni karo waa ka ash ashayaa maxaan iskaga xarimaya cunto inaad dhahda maaha wa fiihi dukhuulu aqaaribi azawjati beytaha idaa kaana biidni azawji ow ridaahu waxaa laga qaadanaya buu leey naagta qaraabadeeda inay gurigeeda imaan karaan haddii ninku uu raalli ka yahay ninkeeda ayb wadahala marka macnahaas marka khaalid iyo ibnu cabbaas iyo ayaa guriga maymuuna imaanayeen nebiguna dabcan raalli buu kaga ahaa ayb qofka inuu wax ku cuni karo guriga qaraabadiisa qofay xidid yihiin saaxiibkiis waxaasna waa laga qaadanaya wyukhadu minhu ana man khashya an yataqadara shayئa laa yanbagii an yudallasa lahu lianlaa yatadarara bihi masala laga qaadana kale waxay tahay ninku haddii aad og tahay inuu shay ka ashashaayo oo dhibsanayo inaadan shaygaas u qarinin maalan qofka waxaan aniga ma cuno waa ka ashashaayo ku yidhi inaad u duugto ama aad meel ugu qariso maaha cunto ugu dhex qariso maya waa inaad u sheegto ama aad u caddayso baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa waqacat ilfaaratu doolligu hadday ku dhacdo fi samni subaga aljaamidi fadhiyo aw iddaa'ibi ama midka dhalaalsan marka bukhaari madhabtiisa waxay tahay mar haddii doolligu uu galo ou ku dhinto meeshaas uu ku dhintay unbaa laga tuurayaa haddii marka uu jaamid yahay isagada waa la gooynayaa inta uu meesha intuu ku dhintay haddii uu maa'ic noqdo dareero uu noqdona tagayur iyo waxaa loo fiirina tagayur la-aan hadduu doorsoomay waa najaasooba haddii uunan doorsoominna ma najaasoobayo bukhaari madhabtiisu saas isaga walidaalika ma keenin axaadiidta kala saarayso sunanka iyo ku jiraan kitaabu dahaarana waa uga soo hadalnay masaladan lafteeda qala xadaana alxumaydiyu qala xadaana sufyaan qala xadaana الzuhriyu qala akhbaranii cubaydاllahi bn cabdillaahi bni cutbah anahu samica bna cabaasin yuxadiثuhu can maymuunata ana faaratan waqacat fii samnin subag ayay ku dhacday famaatat waa ku dhimatay fasu'ila اnabiyu sal l l slam canha nabigaa la su'aalay faqaala alquuha wamaa xawlahaa wa kuluuhu tuura iyada iyo waxa agagaarkeeda ah wa kuluuhu cunana ta kala cuna qiila lisufyaan faina macmaran yuxadiثhu can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal ma samictu الzuhriya qaala wuxuu yidhi markaa saas sufyaan baa waxaa lagu yidhi macmar xadiidkan zuhri buu ka wariyaa can saciid bni lmusayab markaasuu yidhi can abi hurayrata markaasuu yidhi sufyaan maa samictu zuhriya yaquulu zuhri ma aanan maqlin inuu dhahayo ilaa can cubaydillaahi can ibni cabbaas can maymuunata can inabiy sal ll ly salam walaqad samictuhu minhu miraaran dhowr jeerna waa ka maqlay yani zuhri min musnadi maymuuna ayuu ka dhigaa cubaydullaahi buuna ka wariyaa qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can yuunusa can izuhriyi can idaabbati daabadda tamuutu fi zayti saliidda ku dhimanaysa dhexdeeda wasamni iyo subaga wahuwa jaamidun ou qallalan yahay yani xarkagsan yahay aw gayru jaamidin ama uunan xarkagsanayn alfaarati aw gayriha doolli iyo keyrkeed qaala balaqnaa ana rasuula allahi sal ly salam amara bifaaratin waxaana soo gaartay nebigu inuu amray doolli maatad dhimatay fii samnin ku dhimatay subag dhexdiisa fa amara bihaa qurba minha fa amara bimaa qaruba minha wuxuu amray waxay u dhow iyada fadurixa waa la tuuray uma ukila waa la cunay can xadiisi cubaydillaahi ibni cabdillaahi haddii laakiin waxa dhan biyo oo kale ay noqdaan wax agagaar la tuuri karaa ma jirayaan marka in la kala saaray imaanay marka oo maayic iyo jaamid loo kala soco qaala xadaanaa cabdulcaziiz bn cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanaa malikun can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata radia allahu canhum qaalat su'ila anabiyu sala allahu alayhi wasalam can fa'ratin saqatat fii samnin faqaala alquuha wamaa xawlaha wakuluuhu xadiidkan waxaa loo qaataa wixii shayga dareeraha ah hadday najaasa ku dhacdo inuunan najaasoobaynin ilaa bitaqayur imaam axmed iyo waxaa qabaan bukhaari iyo meeshay ka deliishanayaanna xadiidkan uga deliishanaya waxay tahay subagii lama kala qaadin inuu dhalaalsan yahay iyo inuu fadhiyo riwaayaadka qaarkood ayb jumhuurkuna marka culamada badankoodna way kala farqiyaan maa'ic iyo jaamid xadiid sunanka ku jirana waa jiraa saa u kala qaadayo midda kalena jaamidkii waa la gartay wamaa xawlahaada ayaaba cadaynaysaba ile maogtahay subagu markuu fadhiyo uu xarkagsan yahay ayaa la jari karaa wixii dhinaciisa jiro laakiin subag biyo oo kale ah wamaa xawlahaa see loo samayn karaa maba la samayn kara culamada qaar waxay dhahen wamaa xawlahaada ayaaba tafsiilka tusaysaba lanna wamaa xawlahaa wixii jaamid ah loo jeedaa aan jaamid ahayn marka waa in xukunka uu ka duwanaanayo ayb baabu lwasmi waalcalami fi suurati calaamayn suntidda alwasmu waa suntid shayga in la sunto waalcalami calaamadayn fi suurati wejiga laga calaamay ama xayawaankii wasmiga marka waa suntidda xoolaha marka la suntaayo qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaan can xandalata can saalimin can ibni cumar annahu kariha wuxuu kahday an tuclama suuratu wejiga in la calaamadeeyo suurada suuradu ila wejiga waaye wa qaala bnu cumar naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam an tudraba nebigu wuxuu reebay in wejiga la garaaco taabacahu qutayb marka darbiga waxaa kaga daranba haddii garaacistiisa la diiday dab in lagu qabto soo kama sii darna taabacahu qutaybatu qaala xadaana alcanqaziyu can xandalata wa qaala tudrabu suuratu tudrabu asuuratu la garaaco ayb qala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bn cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbat can hishaam bni zayd can anasin qaal dakhaltu cala nabiy sal l slam nabigan u soo galay biakin lii walaal aniga ii sugnaadan ula soo galay yuxanikuhu liyuxannikahu si uu ugu taxniikiyo wahuwa fii mirbadin isaga oo joogo meesha geela mirbadka waa makaanulibil fii mirbadin lahu meel geela marka lagu xareeyo u lahaa fara'aytuhu waan arkay yasimu isagoo suntaayo shaatan neef ari ah xasibtuhu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi fii aadaaniha dhegta ka suntaayo isagoo dhegta ka calaamadaynayo meesha geela lahaa laakiin ari waa layska gelin karaa dabcan arigaasna marka wuxuu u suntayaa nebiga calaamad inuu ku dhigo si loo kala ogaado ariga zakada iyo ariga kale iyo loo kala soco waxaa laga qaadanaya marka xooluhu waa la sunti karaa laakiin wejiga maya waxaa kaloo laga qaadanaya dhegtu inayna wejiga ka mid ahayn ee xadiidkan laga qaadanaya dhegtu inayna wejiga ka mid ahayn lanna wejigu wou reebay nebiga sal l slam intuu reebay wejiga haddana ma calaamadaynayo dabcan isaga ayb waxaa kaloo laga qaadanaya xoolaha in la sunti karo lagu sunti karo weliba dab xanafiyadaa diidayso waxay leeyihiin waxay qabsadeen marka cumuumu nahyi can itacdiibi binnaar dab in wax lagu dhibaateeyo ama wax lagu cadaabo waa la reebay dhahayeen xadiidkaas caamkay qabsanayaan laakiin masaladan masale waa laga khasisay oo nebigaaba sunnadiisa ay ku timid baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa asaaba qowmun qola hadday asiibaan haniimatan haniimo fadabaxa bacduhum qaarkood ay gowracaan hanaman ari wa ibi ow ibilan ama geel bigayri amri asxaabihim dadkii lalahaa ayagoon amrin lam tu'kal lama cunaayo waxaas lixadiidi raaficin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam marka bukhaari wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ayb qisada raafic ibnu khadiij arigii la daadiyey oon shalay soo maraynay wuxuu ahaa ari aan laysla lahaa haniimo ahaa oo iyadoon la qaybinin dadka qaar ay qasheen wixii sidaasoo kalena marka inaan la taabanaynin oo la cunaynin wa qaala marka ninkii iska laaba yaa ka maqanen wa qaala taawuusun wa cikrimatu fii dabiixati saariqi tuugga dabiixadiisu waxay dhaheen itraxuuhu tuura xoolo uu soo booliyey buu gowracay maba waa xaaraan ma la cunayqaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas qaala xadaanaa saciid bnu masruuq can cabaayata bni rifaacata can abiihi can jadihi raafic bni khadiij qaala qultu linabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku yidhi inanaa nalqa alcaduwa gadan berri aan cadowga la kulmaynaa walaysa macanaa mudan midiye ma haysano faqaala maa anhara dama wadukira smullaahi fakuluuhu maa lam yakun sinun walaa dufurun wasauxadiukum can dalika hadalkan marka wasauxadiukum can dalika yaa iskale raafic maale mase nebiga daahir hadda waxaa cad nebiga inuu leeyahay abulxasan alqaaan abulxasan ibnu alqataan alfasi kitaabkiisa bayaanu lahmi walihaam wuxuu ku sheegay jumladani inay mudraj tahay min qowli raaficna weeyaan buu yidhi raawi alkhabar wadakara maa xaasiluhu wuxuuna yidhi ana akthara aruwaati can saciidin wa masruuqin awraduuhu calaa daahiri rafci wa ana abalaxwas qaala fii riwaayatihi canhu bacda qowlihi ow dufur qaala raaficun wasauxaditukum yanii abulaxwasaa kala soocayuu rabaa inuu dhaho wa nasaba dalika liriwaayati abi daawuud ayuu u nisbeeyey riwaayadaasna wahuwa cajiib ibnu xajar marka wuxuu yidhi waaba la yaab se marka waa mudraj uu yidhi kelmada wasauxaditukumtan waxaana daliil u ah buu leeya riwaayati abilaxwas ayaa kala caddeeyey abu daawuud buuna u tiiriyey wahuwa cajiibun fa ina abaa daawuud akhrajahu can musadadin sida bukhaari hadda uu musadad uga warinayo abu daawuudna musadad uga soo saaro walaysa fii shayin min nusakhi sunani sunan abi daawuud nusakdiisa midna kuma sugna qowluhu qaala raaficun taas uu sheegay wa inamaa fiihi kamaa cinda almusanifi hunaa biduuniha sida bukhaari halkan ugu wariyey abu daawuudna xaggaa ugu wariyey wa shaykhu abi daawuud fiihi musadadun huwa shaykhu albukhaariyi fiihi huna waqad awradahu albukhaariyu fi lbaabi aladii bacda hada bilafdi غyr الsini والظfr faإna الsina cadm ilى akhirih whuwa ظaahir jidا fi ana اljamiica marfuucu sauxadiثkum waa marfuuc maaha mudraj marbara marka waxyaabahan waxyaabahan u akrinayna waxaa ka mida baxi qofka inuu baxdiga ku baraarugo calaqala u akhristo ayb xadiidka keliya waa iska laqbay karnaa waana didi karna laakiin muhiimku waxay tahay wixii nugto xadiida in la fiiriyo aaday ugu baahan tahay ayb wasauxadiukum can dalika ayb ama asinu facadmun waa madufru famuda alxabasha wataqadama saracaanu nnaasi dadkii degdegayaa sii hormaray fa asaabuu min alghanaa'imi ghanaa'imtii bay asiibeen wanabiyu sal ly slamna fii aakhiri innaas dadka gadaashooda uu soos ou ku jiro fa nasabuu quduuran dheryo ayay taageen fa amara biha fa ukfi'at nebiga hala daadiyo hala gediyo wa qasama baynahum cadala baciiran bicashri shiyaahin uma nadda baciirun min awaa'ili alqowmi walam yakun macahum khaylun faramaahu rajulu bisahmin faxabasahu allahu faqaala ina lihadihi albahaa'imi awaabida kaawaabid ilwaxshi famaa facala minha hada fafcaluu mila hada xadiidkan shalan soo aqrinawowi laakiin wuxuu yidhi hilibkaas waa la qeybiyey buu yidhi khanaa'imtaa lagu daray ee hilibka maraqa waay waxaa la daadiyey nawowi yidhi laakiin saniicu lbukhaari muxuu ku tusaa inaan la cunayni lam tukal lama cunayo baabun idaa nadda baciirun liqowmin faramaahu bacduhum bisahmin hadduu ratid dido dad ay leeyihiin qaarkood ay ku tuuraan leeb faqatalahu leebkaas uu dilo fa araada islaaxahum ouna doono inuu dadkaa wax u hagaajiyo fahuwa jaa-izun wuxuu rabaa hadda tarjamadii hadda ayd maxay ahayd wax laysla wada leeyahay hadday dadka qaar isaga tasarufaan iyagoon dadkii kale u sheegin inaan la cunaynin shay nin kale leeyahay haddii aad islaaxiso adiga lil maslaxa aad wax ku samayso ama aad qasho ood gowracdo lil maslaxa waa inay waa bannaan yahay dhib male ninkii matalan neef ka dhima rabaa aragtay neefkii dhima rabaa aragtay markaad istiri war intuu neefkan ka bakti lahay bal ha iska maraqaysto ana iskaga hilibaysto markaasaad u qashay sidii oo kalshalayna waa soo marnay qala xadaana mxamed bnu salaam qala whuwa albikandiyu qala akhbaranaa cumaru bnu cubaydin atanafisiy cumar can saciid bni masruuqin can cabaayata bni rifaacata can jadihi raafic bni khadiij radia allaahu canhu qaal kuna maca nabiy sal l slam fii safarin fanadda baciirun rati ayaa diday min alibili qaala faramaahu rajulu nin ayaa wuxuu ku tuura bisahmin ninkaas ninkii iska lahay maaha ratiga nin kalaa wuxuu ku tuuray marka leeb muxuu ugu tuuray lil islaaxi ama wuxuu u sameeyey lilmaslaxa maxalushaahidka meeshaas qaala faramaahu rajulun bisahmin faxabasahu waa celiyey qaala uma qaala ina laha awaabida kaawaabid ilwaxshi famaa galabakum minha fasnacuu bihi haakada qaala qultu ya rasuula allah ina nakunu fi lmagaazi waalasfaari fanuriidu an nadbaxa falaa takunu mudan midye ma haysanayno midila-aanaan haynayso qaala arin maa anhara aw nahara addama dhiigga wuxuu qulquliya wadukira smullaahi fakul gayra sinni waadufuri fa ina sinna cadmun waadufura muda alxabasha soo marnay marka xadiidkanna baabun idaa akala almudaru xogaaga yarka iskaga darayn idaa akala almudaru kii la dhibaato geliyey haddii uu cuno baktigii iyo meytadii baa loo dhibaato geliyey markaasuu cunay liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa razaqnaakum ilaa qowlihi falaa isma calayhi wa qaala wuxuu yidhi faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liismin baahi baa la sheegay wa qowlihi fakuluu mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin wa qowlihi jala wacala qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman iyadana waa ku jirtaa waqaala bnu cabaas muhraaqan daman masfuuxan ay daman muhraaqan dhiig la daadiyey wa qowlihi fakuluu mima razaqakum allahu xalaalan tayiba marka ninka mudarkay la dhibaato geliya laba masal laba mowdic ayaa meeshan laga baaraa mowdic waxay tahay fi lxaalati alatii yasixu alwasfu bilidiraar goormaa la dhihi karaa qofka waa loo dhibaato geliyey baktiga si uu baktigii u cuno mowdica labaadna intee in la egou cuni karaa waa laba meel fa ama alawalu waxaa weeyaan baahidu inay gaarsiiso heer ou dhinto inuu yacni heer ou dhimasho uu ka cabsado ama jiro dhimasho u keeni karto haddii uu gaaro waa cuni karaa waa dhimasho ama jiro dhimasho u keeni karto qowluljumhuur saas ayb meesha labaadna waxay tahay inta uu cuni karaa intay la ekaanaysaana sidu ramaq wax uu is leeyahay warbaa yacni mowdkii baad uga badbaadaysaa inuu ka cuno bis ayb qaar culimmadana waxay dhaheen haddou curfigaa la fiirina fowqa alcaada heer la yidhaha war ninkan baktigii waaba kor fariiste heer lays yidhaha fowqa alcaada ayaa xaaraam noqonay curfi in laysaga celiyo wa huwa araajixu liitlaaqi alaayati buu le caadada unbaa laga fiirina dheragtii marka laftirkeeda maxalkeedu muxuu noqonaa allaa yatawaqaca hayra almeytati can qurbin waxaan dhihi karaa qofka haddii meel meytadan waxaan ahayn oo aan bakti ahayn inuu u dhow yahay haddii uu yaqiiniyo ama danni qaaliba ugu maleeyo inaanu helaynin da markaas wuu iska cuni karaa macnahaasna marka meelahaas ku sheegay aayadahan uga kaaftoomay baabkan oo xadiid shardigiisa yaan jirin oo baabkan marka tarjamada waafaqaayo wabilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed juski sagaalaadan saan uga baxnay nusqooyinkii hore kii tobnaadaan marka gelayna insha allah waa soconaa ya